waxaa habeenkii xalay ay dad soomaali ah oo dhallinyaro u badan ay weerar ku qaadeen xarumo ganacsi oo ay dad kenyaan ah ku leeyihiin magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya dhalinyarada soomaalida ah oo dhagxaan ku weeraray meheradaha ganacsiga ay kenyaan ku leeyihiin oo ku yaala xaafadda islii oo ah goobaha ay ku badan yihiin dadka soomaalida weerarkan gacan ku hadalka ah ayaa la soo warinayaa inuu dhaliyey khasaare hantiyeed soomaalida ku dhaqan halkaasi ayaa waxa ay weerarkan ku sheegeen in ay u qaadeen dulliga iyo dulmiga lagu hayo soomaalida iyadoona ay diideen in midba maalin laga dilo dhowaan ayay ahayd markii gabdho soomaaliyeed lagu dilay magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya